zakariya cutubka afar iyo tobnaad bal eeg waxaa imaanaysa maalintii rabbiga ee waxaagii la dhacay dhexdaada lagu qaybsan doono waayo quruumaha oo dhan waan u soo wada ururin doonaa inay yeruusaleem la diriraan oo magaalada waa la qabsan doonaa guryahana waa la dhici doonaa naagahana waa la kufsan doonaa oo magaalada badhkeedna maxaabiis ahaan baa loo kaxaysan doonaa laakiinse dadka intiisii hadhay magaalada lagama baabi'in doono markaasaa rabbigu soo bixin doonaa oo quruumahaas buu la diriri doonaa siduu u diriray maalintii dagaalka oo maalintaas cagihiisu waxay ku istaagi doonaan buursaytuun taasoo yeruusaleem ka horraysa oo xagga bari ka xigta oo buursaytuunna dhexday uga kala dilaaci doontaa xagga bari iyo xagga galbeed oo waxaa jiri doonta dooxo aad u weyn oo buurta badhkeed wuxuu u durki doonaa xagga waqooyi oo badhkeeda kalena wuxuu u durki doonaa xagga koofureed markaasaad ku carari doontaan dooxadii buurahayga waayo dooxada buuruhu waxay gaari doontaa tan iyo aaseel oo waxaad u carari doontaan sidaad ugu hor cararteen dhulgariirkii dhacay wakhtigii cusiyaah boqorka ka ahaa dalka yuhuuda oo rabbiga ilaahayga ahu wuu iman doonaa oo waxaa la iman doonaa kuwa quduuska ah oo dhan oo waxay maalintaas noqon doontaa in iftiinku uusan yeelanayn dhalaal iyo gudcurtoona laakiinse waxay ahaan doontaa maalin uu rabbigu og yahay taasoo aan maalin ahayn oo aan habiinna ahayn laakiinse waxay ahaan doontaa in markay fiidkii tahay ou iftiin jiri doono oo waxay maalintaas noqon doontaa inay biyo noolu yeruusaleem ka soo baxaan oo badhkood wuxuu u qulquli doonaa xagga badda bari oo badhkooda kalena wuxuu u qulquli doonaa xagga badda galbeed oo waxay ahaan doontaa wakhtiga kuleylka iyo wakhtiga qabowga oo rabbigu boqor buu ka ahaan doonaa dunida oo dhan oo maalintaas rabbigu mid buu ahaan doonaa oo magiciisuna mid buu ahaan doonaa oo dalka oo dhammuna wuxuu u rogman doonaa sida carabah tan iyo gebac iyo ilaa rimoon oo yeruusaleem xagga koofureed ka jirta oo yeruusaleemna kor baa loo qaadi doonaa oo waxay iska degganaan doontaa meesheeda tan iyo iridda benyamiin iyo ilaa meesha iridda koowaad iyo ilaa iridda geeska ku taal iyo tan iyo munaaradda xananeel iyo ilaa boqorka macsarooyinkiisa khamriga oo dad baa dhexdeeda degganaan doona oo innaba habaar dambe ma jiri doono laakiinse yeruusaleem si ammaan ah ayay u degganaan doontaa oo tanuna waa bilaayada rabbigu ku dhufan doono dadyowga yeruusaleem la diriray oo dhan iyagoo cagahooda ku taagan ayaa hilibkoodu iska dhammaan doona oo indhahoodu waxay ku dhex baabbi'i doonaan godadkooda carabkooduna afkooda oo wakhtigaas rabshad weyn oo xagga rabbiga ka timid ayaa dhexdooda jiri doonta oo midkood kastaba wuxuu qabsan doonaa gacanta deriskiisa oo gacantiisu waxay ku kici doontaa gacanta deriskiisa oo weliba dadka dalka yuhuuda yeruusalaam bay ku dagaalami doonaan oo maalka quruumaha hareeraheeda ku wareegsan oo dhanna waa la soo wada ururin doonaa kaasoo ah dahab iyo lacag iyo dhar aad u badan oo saasay noqon doontaa balaayada faraska iyo tan baqalka iyo tan awrka iyo tan dameerka oo xayawaanka xerooyinkaas jooga oo dhanba waxaa ku dhici doonta balaayadan oo waxay noqon doontaa in mid kasta oo ka hadhay quruumihii yeruusalaam ku soo kacay oo dhan oo u kici doono inuu soo caabudo boqorka ah rabbiga ciidamada iyo inuu soo dhowro iiddii wababka oo qolooyinka dhulka deggan oo dhan ku alla kii aan yeruusalaam ugu kicin inuu soo caabudo boqorka ah rabbiga ciidamada inaba roob kuma di'i doono oo haddii uusan reer masar u kicin oo uusan iman iyagana roob kuma di'i doono oo waxaa jiri doonta balaayo taasoo rabbigu ku dhufan doono quruumihii aan u kicin inay soo dhowraan iiddii wababka taas waxay ahaan doontaa ciqaabta masar iyo ciqaabta dhammaan quruumaha aan u kicin inay soo dhowraan iiddii waababka wakhtigaas dawannada fardaha waxaa ku qornaan doona waa u quduus rabbiga oo dheryaha guriga rabbiga ku jiraana waxay ahaan doonaan sida madiibadaha meesha allabariga hor yaal oo xataa dheri kasta oo yeruusalaam dhex yaal iyo mid kasta oo dalka yuhuuda dhex yaalba quduus buu u ahaan doonaa rabbiga ciidamada oo kuwa allabariga bixiya oo dhammu way iman doonaan oo intay qaataan ayay wax ku karsan doonaan oo wakhtigaas ka dib mid reer kancaan ahu guriga rabbiga ciidamada kuma jiri doono